wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta magaalada jowhar ka daafurtay kulan wadatashi oo ku saabsan dardargelinta dhismaha wadooyinka iyo horumarinta caasimadda xogeeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamed abukar cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankaani mashruucan dowlad kaab qaybteeda dhismaha infrastructureka maalmahan labada maalmood ay soo socoto waxaynu ku doodi doonaa ama ka munaaqasho doonaa in qaab dhismeedka wadooyinka dhismaha ayuu sheega ku saabsan waxyaabaha ku saabsan dhismaha dhismaha mar haddii dib udayactir la sameynayo hadda waa ogtihiin maalmahan waxaa dhismo inoogu socday wadooyinka magaalada waxaa jiray cilado badanaa iska jiray marka wasiirka uu hadda la koobsaday marka waxaa rajeynaynaa in dhismaha iyo waxyaabaha ku saabsan inay wasaaradda xoog iska saari doonto ayna qayb ka noqon doonto isla xisaabtanka ay maalmahan waday ee kambaniyada iyo hay-adaha qoseeya ee dhismaha qaybqaybsan ay wasaaradda wadan waan kaga mahad celinaynaa wasiirka gudoomiyaha degmada jowhar mudane cusmaan mukhtaar baare ayaa sheegay in mar weliba ka maamul ahaan ay u taagan yihiin dardargelinta iyo horumarinta iyo bilicda caasimada jowhar runaantii farxaday ii tahay mudane wasiir casuumaadan ama magaciisii tobabarkan labadan biri socdi waxaan leeyahay waa soo dhaweyneynaa farxaday noo tahay ka degmo ahaan waxaan rajeynaa in wasaaradaha kale ay ku dayi doonaan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamuud bariise ayaa sheegay in dadaal xoogan ay ugu jiraan sidii isbeddel hoomar leh ay ugu sameyn lahaayeen magaalada jowhar wuxuuna bulshada ka codsaday inay ku taageeraan qorshaha lagu horumarinayo caasimada hirshabeelle ujeeddada tababarkan waa in dhammaan daneeyayaasha kuwa dowladeed farsamayaqaanada iyo saaxiibada horumarineed ay si qoto dheer ah u fahmaan hanaanka iyo heerarka kala duwan lagu sameeyo daraasadaha suurtagalnimada ee mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada jowhar hagaha cusub wuxuu naga caawin doonaa in aan si cadaalad aqoon ku dhisan u kala hormarinno mashaariicda islamarkaana aan hubinno in qorshaynta iyo fulinta ay noqdaan kuwa waara oo loo siman yahay oo hufan waxaa idinku dhiirigelinaa inaad si firfircoon ugu qayb qaadataan doodaha falanqaynta iyo shaqo kooxeedka ee tababarkan khibraddiinna iyo aragtidiinna waxay muhiim u yihiin dejinta hagayaal wax ku ool ah oo laga oo la jaanqaadaya xaaladda dhabta ah ee degmada jowhar kulankaani ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sidii xog aroorin loo sameyn lahaa islamarkaasna loo bilaabi lahaa dardargelinta dhismaha iyo bilicda guud ahaan caasimada hirshabeelle ee magaalada jowhar